bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadeenaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo arbaco ah oo ay khamiisi soo gelayso taariikhduna ay ku hastaysan tahay labaiyo labaatanka bisha februari sanada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan tiro hoobiyaal ah oo la sheegay inay ku dhacday degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa lasoo sheegayaa inay geysteen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona la tilmaamayo goob suuq ah oo dhowaan qarax uu ka dhacay nawaaxigeeda in ay ku dhaceen madaafiicdaasi mid ka mid a madaafiicda oo la tilmaamay inuu ku dhacay guri dad rayid ah ay deganaayeen ayaa laga soo sheegayaa waxyeelada afar ruux oo dhaawaca iyadoo sidoo kale dadka deegaanka ay sheegayaan inay jirto dhimasho soo gaartay qaar ka mid a ehelada guriga dadka ku dhaqnaa haddaba mid ka mid a dadka goobjoogayaasha oo la hadlay raadiyo wardheer ayaa sheegaya inuu indhihiisa saaray afar ruux oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen hoobiyaha waxauna sidoo kale ka sheekaynayaa xaaladda iyo qaabka sida ay tahay goobta hoobiyahaasi uu ku dhacay
waxaa jug xoog badan oo argagax badan dadka kurisaya meesha macnaha hoobiyaha kusoo dhacay marka hadal heesta dadka shacabka u bateen inuu hoobiyi mafaamilo marka waxaa waaye waa isboodkii kabugoya beed meesha oo qarax ka dhacay jidka isboodka ka dambeeya waa goob caji oo makiina cajin oo lagu ganacsado ma laba laba kale oo islaaman waaweyn iyo laba kale oo iska dhexdhexaad oo eegana oo cajinimaha meesha ku shiidinaya eegan meesha ku dhaawacmeen waxaa khasaaraha kale loo sii karin dawladda ciidankeeda meesha imaadeen meesha dhan wada xereen gurigii qabo oo macnaha jaaga saarno afafka hor loogu ganacsado gadaal dambena guri ka eh oo fimilow kusoo dhacay oo makiina cajiine degdega ku imaadeen meeshan ayaa sii xareen hadda wixii kaloo khasaare kaloo gudaha usii galeen ilaa hadda lama sheegi karo maalmo ka hor ayay ahayd markii weerar ismidaamina uu ka dhacay isgoyska suuqa kaawagoday ee degmada wadajira gobolka banaadir markaas oo lagu sheegay ama la tilmaamay in weerarkaasi ay ka dambeysay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab sida saraakiisha ciidamada ammaanka ay ku sheegeen ama u sheegeen warbaahinta tirada weerarada noocan ayaa ah kuwa looga bartay dhaqdhaqaaqa kooxda inkastoo aysan jirin weli cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu waxyeeleeyey dadka rayidka ah muqdisho ayaa maanta waxay u aheeday mid ka mida maalmaha farxadda kadib markii lagu qabtay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana munaasabadda caleemasaarka kasoo qayb galay xubno kala duwan oo ka socday boqol labaatan iyo afar dal oo ka mid ah wadamada dan ee arrimaha soomaaliya madaxdii munaasabadda kasoo qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayle maryam deseglan wasiirada arrimaha dibadda wadamada etoobiya kenya jabuuti iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday jaamacadda carabta wadamo dhowr ah oo danay arrimaha soomaaliya safiirka dowladda maraykanka ee u fadhiya soomaaliya iyo sidoo kale danjirayaasha qaramada midoobey midowda yurub urur goboleedka igad midowda afrika iyo wadamo kala duwan oo ka tirsan jaamacadda carabta waxaana si aad ay ugu hambaliyeeyeen dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka hadashay madasha madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo taageerada ay u hayaan shacabkiisa iyo sidoo kale waxyaabaha horusocodka ee laga filaya haatan ayagoo mid walibana uu si gaara u sheegay in hiil iyo how uu la garab istaagi doono madaxweynaha cusub ee soomaaliya sidoo kale madasha dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa safiirkii hore ee dowladda turkiga ee soomaaliya haatanna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka kaasi oo kulanka ku matalayay ama munaasabadda ku matalayay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan oo ka cudur daartay soo gaaridda magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan ayaa sidoo kale madasha ka hadashay ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay in madaxweyne farmaajo ay sugayso howlo adag oo shacabka ay asigoona ugu duceeyey in ilaahay uu la garab gala arrintaasi waxa uuse kula dardaarmay in uu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisii dhowrka ahaa ee uu sameeyey muddadii ololaha doorashada uu ku jiray master farmaajo sidoo kale madasha waxaa ka hadlay madaxweynayaashii kala horeeyey ee shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo haatan xilka u baneeyey jo waxayna dhammaantood sheegeen in ay hiil iyo howl la garab istaagi doonaan madaxweynaha cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa meesha ka saaray waxyaabo dhowr ah oo inta badan looga bartay mas-uuliyiinta dowladda oo ah in dowladda markii ay ka tagaan shaqada kursigan ay inta badan eed hawada isu mariyaan waxauna tilmaamay eedda beddelkeeda in looga baahan yahay in laysu saxo sidoo kalena laysu sheego dhaliilaha ambaqaado howlaha dowladnimo ee laga sugayo mas-uulka la doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo dowladdiisa ku sheegay inay tahay mid shacabi ayaa sheegay in wax waliba uu u samay doono sidii dhibaatada ay kaga bixi lahaayeen shacabka soomaaliyeed waxause tilmaamay in sanad iyo laba sano aan looga bixi karin dowladnimona aan lagu gaari karin maadaama muddo ka badan lix iyo labaatan sano dalka uu ku jiray burbur siyaasadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka dalbaday shacabka soomaaliyeed la shaqayn dhab ah iyo sidoo kale iscafin waxauna sheegay in haddii intaasi ay dhacdo la gaari karo dowladnimo iyo hanaan hufan oo dalkani uu kaga gudbo caqabadaha badan ee ka jira ayadoo sidoo kale u tilmaamay in waxa ugu badan ee uu sab doono ay noqon doonto la dagaalanka musuq ah oo inta badan lagu sheego madaxda dowladda kala duwan ee soo marta kursiga madaxtinimada dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay dhici doonto in laga gudbo hanaanka isqaqabsiga iyo sidoo kale dhibaatada kala duwan ee shacabka ragaadisay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee ka yimaada dhinaca dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyo weeraradii ugu dambeeyay ee magaalada muqdisho ay kusoo qaadeen shabaaba waxa ugu baaqay inay joojiyaan dilka iyo dhibaataynta bulshada soomaaliyeed dadkoodana dhinacay ka soo raacaan asigoo ballanqaad u sameeyey dhallinyarada shabaab ka barbar dagaalamaysa oo u sheegay inay sii doonaan wax ay ku shaqaystaan iyo tababaro xirfadahooda kor loogu qaadayo waxa uu sidoo kale dhiirigeliyey dadka doonaya ka mid noqoshada dowladda soomaaliya ee ka tirsan dhaqadhaqaaqa al-shabaab waxa uu digniin u jeediyey kooxaha ajaaniibta ka barbar dagaalamaya al-shabaab oo u sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in dalkanu aan shirka lagu ahayn ee ay leeyihiin keliya soomaaliya taasina ay ogaadaan dadka shee uu sheegay inay kaliyiin ajaaniibta ka barbar dagaalamaysa tirsan ururada kala duwan ee al-qaacida isis daacish iyo kuwo kaleba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu mahad celiyey dhammaan shacabka soomaaliyeed taageeradooda ee ay la garab taagnaayeen muddadii iyo haatan oo uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uuna ugu dambeyn ka dalbaday ama ka codsaday in ay la shaqeeyaan xukuumadda uu soo dhisi doono oo ah xukuumad shacbi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer waxaa dib u furmay waddooyinka magaalada muqdisho oo xirnaa wax ka badan afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey taa oo dadka iyo gaadiidka waa gaadiidka ka dhex shaqaynaya magaalada noocyadooda kala duwan sideeda loo xakameeyey muddadii uu shirka ka soconayay waa munaasabadda calimasaarka magaalada muqdisho waddooyinka haatan ayay caadi u shaqaynayaan iyadoo sidoo kalena dadweyne aada u fara badan oo soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada muqdisho la arkayay maanta ilaa iyo xalay fiidkii hayagoo lugeynaya waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho ha ugu badnaato waddada makaal mukarama oo ka mid ah waddooyinka marinkooda muhiimka u yahay bulshada caasimada ku dhaqan dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxaay ku waramayaan in ciidamada ammaanka halkaas ay ka sameeyeen lagu xaqiijinayo ka gadaal markii sida la sheegay habeen ka hor halkaa uu ka weerar guri lagu qaaday halkaa ku yaala iyadoona khasaaro uu ka soo gaaray dad deganaa halkaasi hal ruux ayaa ku dhaawacmay halka ruux kalena uu ku geerooday bam gacmeed lagu tuuray guri ku yaala magaalada jowhar ciidamada ammaanka ayaa sheegay in howlaha baaritaanada ay socon doonaan inta laga xaqiijinaya amniga caasimada maamulka hirshabeelle ee magaalada jowhar halka shabeellaha dhexe warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer fiidnimadan waa inaga intaa waxaan idiin akhrinayay aniga saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh